bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sal allah wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlmusaniyu raximah اllahu tacaala wayuqaalu bifadli khaliifati rasuuli اllaahi sala allahu alayhi wasalama abi bakrin الsidiiq radia allahu canhu fahuwa afdal اlkhalqi waakyaruhum bacda اnnabiyi sala allahu alayhi wasalam wanuhanii bacdahu bilfaaruuq wa huwa cumaru bnu اlkhadaab radia allahu canhu fahumaa wasiiraa rasuuli اllaahi sala allahu alayhi wasalam wa dajiicaahu fii qabrihi wanuhallisu bidi nnuurayni cusmaana bni cafaan radia allaahu canhu suma bidi lfadli wattuqaa caliyi bni abi aalibin radia allaahu canhum ajmaciin mabaaxiftan wuxuu uga hadlayaa saxaabada waa baabka marka abwaabta firaqu isku khilaafeen baab ka mida waaye asxaabtii rasuulka ridwaanullaahi calayhim ayuu uga hadlayaa meeshan waxa uu yidhi wayuqaalu waxaa la dhahayaa bifadli khaliifati rasuulillahi sal l salam rasuulka khaliifadiisii ninkii yacnii bedelay oo muslimiinta maamulkooda qabtay ee nebiga ka khaliif noqday abi bakrin asidiiq ahaa fadligiisa ayaa la dhahayaa radia allaahu canhu fa huwa afdalu lkhalqi khalqi midka ugu fadli badan waaye wa akhyaruhum ugu khayr badan bacda annabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga kadib oo caqiidatu ahlisunna waxaa ka mid ah nebiga kadib dadka waxaa ugu fadli badan abuubakar radia allaahu canhu waxaana fadligiisaas inuu fadli badan laga qaatay xadiid fara badan oo ay ka mid tahay low kuntu mutakhidan axadan min ahli lardi khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliilan haddaan cid ka dhigan lahaa waday abuubakaran ka dhiga lahay iyo nabiga sal l salam isagoo joogo ayaa ibnu cumar wuxuu leeyahay saxaabada ayaan kala fadli badnaysii jirnay fa kunnaa naquulu abuu bakrin uma cumar uma cuhmaan waxaan dhihi jirnay abuubakar baa ugu fadli badan cumar baa ku xigo cuhmaan baa ku xigo nebiguna uu nagu dhex jiro oo uuna dhex joogo iyo adilo aada iyo aada u fara badanoo abuubakar iyo salaadii oo nebiga uu u hormariyey cid kalena uu diiday nebigana sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi ya-ba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin allana waa diidayaa muslimiintana waa diidayaan ilaa abuubakar maahan abuubakar bay rabaan alla iyo muslimiintaba ayb wanuhannii waxaan ku labaynaynaa bacdahu bacda abi bakrin abi bakar kadib alfaaru bilfaaruuqi faaruuq ayaan ku labaynaynaayo cumar waaye radia allaahu canhu liannahu faraqa bayna alxaqi waalbaatil xaqii baatilkiibuu kala soocay oo waa muujiyey oo bacdu saxaaba waxay yidhaahdeen maa silnaa acizatan mundu aslama cumar intii cumar uu islaamayba ma aanan ka tegin oo kama zuulin inaan nahay dad cizo iyo xoog leh oo diinkooda yacni muujisanayo ayb isagana markaa xadiidka hadda aan sheegaynay kunaa nukhayiru wanabiyu bayna adhurinaa fanaquulu abuu bakrin uma cumar ayb xadiikaas waa kutusaya waxaa kaloo kutusayo nabiga sal l slam inuu yihi iqtadow biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar iqtaduu biladayni min bacdi waxaad ku dayataan labada aniga iga dambaysa abi bakar iyo cumar cali laftirkiisana waa qiri jirayba fadaaishaano wuxuu dhihi jiray in badan baan maqlay nebiga oo dhahaayo dahabtu ana wa abuu bakrin wa cumar kharajtu ana wa abuu bakrin wa cumar yani nebigaoo mar walba abuubakar iyo cumar ku lamaansan yihiin wa huwa cumaru bnu lkhadaab weeyaan radia allaahu canhu fahumaa labadooda wasiira rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga labadiisa wasiir bay ahaayeenoo u kala kaalmeeyo wahumaa abuu bakar iyo cumar wasiiraa rasuulillaahi sal l slam nebiga labadiisii wasiir waay wasiir waa midka marka yani adig garabka ku siinayo oo kula shaqaynayo waa dadkii xaqan la waday nabiga sal l salam oo la shaqaynayeen wa dajiicaahu iyo labada la jiifto fii qabrihi qabrigiisana kula jiifto oo xagga qabrigana dee waa u dhow yihiin abubakar iyo cumar nebiga agtiisay ku duugan yihiin oo hal meel bay iskula wada jiraan nebiga iyo abubakar iyo cumar qolkii caaisho ayay ku duugan yihiin wa nuhallisu waxaan ku saddexaynaynaa bidi nuurayni cuhmaan labada nuurkii u saaxiibka ahaa labada nuurna waxay tahay laba gabdhoodoo rasuulka kala guursaday midbaayaa nebiga uu guuriyey waa ka dhimatay mid kale u guuriyey haddana ninkii marka laba gabdhood uu siiyey rasuulka sal l salam nin khayr badan waay nin fadli badan waay ayb cuhmaana bni cafaan radia allaahu canhu yaan ku saddexaynaynaa masaladan marka saddexaynta in cuhmaan la saddexeeyey in afar laga dhigo yacnii in cuhmaan saddex laga dhigay in cali laga dhigo waa masale khilaaf yar oo ku jiro waaye beyna ahli sunna laakiin sida xoogga badan ee raajixa waxay tahay cuhmaan ayaa saddex ah sidaana waa sida raajixa qofna marka laguma bidcaysii karo maalan hadduu yidhaahdo abubakar uma cumar uma cali haddii uu yidhaahdo oo cuhmaan uu cali ka soo hormariyo qofkaas ahlu sunnada waa ka baxay ma wax lagu dhihi kara ma ah laakiin qowl laga raajaxsan yahay buu ku taagan yahay qowl laga fiican yahay oo laga xoog badan yahay ayuu ku joogaa kala fahma abubakar iyo cumar iyaga haddii cid kale laga hormariyo waa mas'alo bidco keenaysa oo sunnadana looga baxaayo laakiin cuhmaan iyo cali saddex midka laga dhigaayo iyada sunnada loogama baxo laakiin qowlka raajixa ahlu sunnaha u badan yihiin waa in cuhmaan uu saddex yahay waxaana laga qaatay khilaafadiisii leanna saxaabadu waxay kala doorteen cuhmaan iyo cali cuhmaanay doorteen waxay ku tuseen saxaabaduna de dad ma ahayn oo nin jeclaysi iyo tacasub iyo daduu ku jira ma ahayne waxay ahaayeen dad oo u fiirinayo fadli iyo diin marka cuhmaan maadaama aynan ka leexanin waxay ku tusaa in cuhmaan uu ka fadli badan yahay cali uma bidilfadli fadliga ka u saaxiibka ah watuqaa iyo alla ka cabsiga caliy bni abi aalib radia allaahu canhu ayaa afar ah oo yani waxaa afareeyo oo afar ku ah cali radia allaahu canhu hadda marka wuxuu ka hadlay fadaaisha khilaafadu laakiin say tahay khilaafadu sidii hadda waa ka yar duwan tahay khilaafada nebiga kadib khilaafatu abibakrin aan rumaynayna uma khilaafatu cumar uma khilaafatu cuhmaan uma waxaa timid khilaafatu caliyin mas'alada khilaafada ku tacalluqdo cali iyo cuhmaan khilaaf ma ka kala taagna meeshaas oo ninkii yidhaahdo khilaafada muslimiinta iyo hoggaanka abuubakar baa qabtay uma cumar baa qabtay uma cali baa qabtay hadduu dhaho oo khilaafadii cuhmaan uu ka boodo qofkaas bidcaa ku jirto marka mas'alada fadliga iyo khilaafada kala garta khilaafadoodu waxay u kala horeysaa abuubakar uma cumar uma cuhmaan uma cali mas'alada fadliga laakiin cuhmaan iyo cali baa khilaaf ka yimid sida raajixana waa cuhmaan laakiin mas'alatu alkhilaafa iyadu khilaaf ma leh labadaa mas'ale ma la kala fahmeyna ayb waa inay waadix ahaato leanna mas'alada xag midda fadliga ku tacalluqdo cuhmaan iyo cali haddii la yidhaha cali baa saddex ah laguma bidcoobayo laakiin mas'alatu alkhilaafa haddii la yidhaha cuhmaan khilaafadiisu wax jiraba ma ahayn haddii la dhaho waa lagu bidcooba khilaafadu waa madaxtinimada iyo hogaanka marka cuhmaan labayo toban sano oo cumar ka dambeysay ayuu madax ahaa ninkii inkira marka bidcuu ku dhaca khilaafo saxiixa oo muslimiinta soo martay buu inkira ayb bacdi alkutaab oo mucaasiriin oo dadka qaar mucaasiriin wax qorqoraanna yacnii way inkiraan khilaafada cuhmaan waxaana ka mid a raggaas dadkaas weliba sayd qudbi oo zamankan aad loo yaqaano oo xarakaadka islaamiga ay aad u buunbuuniyaan haddana kutubtiisa wuxuu ku dhigay aflagaado cuhmaan uu u geysanayo iyo cuhmaan oo uu leeyahay khilaafadiisu muslimiinta waxayba ku ahayd fajwo iyo yacnii dhibaato inay ku ahayd buu muujina ayb khilaafada cuhmaan marka iska soo booda waayo uu leeyahay iska wax fajwoa waana saxaabadii dhammaantoodaana doorteena ka waran marka in lagu kadsoomo maaha dadkaas oo kale waay uma albaaqiina inta hartay ayaa ku xigaan min alcasharati tobankii ka hartay alladiina kuwaas oo awjaba lahum rasuulu llahi sal l salama rasuulka oo u waajib yeelay aljannata janno ayb yaa soo haray marka afar baan hadda haynaa tobankii lixaa dhama lixdu waa sacd ibn abi waqaas saciid bnu zayd cabdiraxmaan bn cawf zubayr bn اlcawaam abu cubaydata caamir bn اljaraax ayb iyo dalxa jazaak llah iyo dalxata bn cubaydillaah lixdaas ayaa ku xigtay afartii khulafaa raashidiin tobanka marka lix baa ka dhiman lixdaas ka dhiman baa ku xigto xagga fadliga wanukhlisu likulli rajulin minhum wanukhlisu waxaan u saafigaraynaynaa likulli rajulin nin kasta oo minhum iyaga ka mida min almaxabbati jacaylka biqadri aladii kii qadarkiisa oo kale awjaba lahum rasuululahi sal l slam nebiga uu u waajibiyey oo min atafdiili fadilitaan ah uma lisaa'iri asxaabihi asxaabtiisa inta soo hartay min bacdihim iyaga gadaashooda radia allaahu canhum ajmaciin wanukhlisu likulli rajulin minhum wuxuu ka wadaa mid kastoo iyaga ka mida jacaylka aan jecelnaha waa u saafi garaynaynaa jacayl nadiifa oon cuqdadii la soconin aan jeclaanaynaa ayb ma ahan sida shiicada oo kale ay leeyihiin haddii cali aad jeclaato waa inaad kuwa kala nacdo haddii kale cali jacaylkiisa waxba kama jiray leeyihiin oo iyagu waxay qabaan marka waxay leeyihiin laa walaa'a liaali ilbeyt aalu beytka weli lama sii karo ilaa bibaraa'ati asxaabi rasuulillaah ilaa in asxaabta laga beri noqda maaha waxaasina waa wax baatila adoo saxaabadiina xaqoodii siinayo jacayl jeclaanayo iyaad kuwaana yacnii aalu beytkana aada jeclaanaysaa ayb wanukhlisu waanu saafigaraynaynaa likulli rajulin nin kastoo minhum iyaga ka mida min almaxabati jacaylka biqadri ladii kii qadarkiisa ayaan ugu saafi garaynaynaa awjaba lahum oo u waajibiyeen ayaga rasuululahi sal l slam rasuulka oo u waajibiyo min atafdiili fadilitaan ah uma lisaa'iri asxaabihi asxaabtiisa inta soo hartay min bacdihim gadaashooda radia allaahu canhum ajmaciin wa yuqaalu bifadlihim ayaa la dhahayaa saxaabada fadligooda la sheegsheegayaa oo lagu qowlayaa oo saxaabada fadaaishooda wayudkaruuna wayudkaruuna waa la sheegayaa saxaabadii bimaxaasini afcaalihim baa lagu xusayaa oo lagu sheegayaa afcaashoodii wanaageedii afcaashooda wanaagsanaa ayaa lagu ammaanayaa oo lagu xusayaa eeg wayudkaruuna saxaabadii waa la sheegsheegayaa bimaxaasini afcaalihim afcaashooda kuwooda wanaagsan baa lagu sheegsheegayaa wanumsiku waa ka afhaysanaynaa can ilkhawdi inaan dhex muquuranno oo aan dhex galno inaan dhex galno fii maa kii dhexdiisa shajara baynahum iyaga dhexdooda ka dhexdhacay wixii asxaabta ka dhexdhacayna inaan dhex galno oo aan dabaalanno waa ka afhaysanaynaa yanii dagaaladii iyaga ka dhexdhacay iyo waxyaabahaas waa ka afhaysanaynaa maxaa laga afhaysanaa laakiin waxaa laga afhaysanayaa dagaaladii saxaabada dhex maray in saxaabadii lagu eedeeyo lagu dacniyo oo la yidhaha maadaama ay dagaalkaas galeen sida muctasilada ay qabaan labadan qolo midkood ayaa faasiq ah oon markhaati xataa gelin camr bnu cubayd waxaa la weriyey inuu dhihi jiray dalxa iyo zubayr hadday iiga markhaati kacaan wax yar oo cad basala iyo wax lamida hadday iiga markhaati kacaan markhaatidooda ma aqbalayo dhihi jira waxaasoo kale la diidaa maroo saxaabadii dagaalkii ay dagaalameen dartiis in la yidhaah waa ku faasiqoobeen amaa laakiin haddii la yidhaah dagaalkoodu muxuu ahaa ma dagaal nebigu idmay muu ahaa ma dagaal diintu amartay muu ahaa sow ahaa dagaalkooda waxaan leenahay dagaalkooda diintu miday amartay ma uunan ahayn ayaga ijtihaadkooduu ku yimid ijtihaadkooduna ugu yaraan ninkii asiibayna labuu leeyahay ajar ninkaan asiibinna hal ajaruu leeyahay laakiin amar alle iyo amar rasuul oo ay ku galeen ma jirin bal diintu in dagaalkaas uunan fiicnaynayba sheegtayba oo leanna nebiga sal ll salam xasan bin cali wiilkii uu awowga u ahay waa ki yidhi ina bnii haada sayidun wa sayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxa uu yidhi wiilkaygan waa sayid allana wuxuu ku heshiisiin doonaa madaxiisa laba koox oo waaweyn oo muslimiin ah marka labada koox inay muslimiin yihiin nabigaaba sheegay sal l slam xasanna waxaa lagu ammaanay dagaalkii uu joojiyey hadduu dagaalku xaq ahaa lahay xasan inuu joojiye laguma ammaaneen haadaa marka adallu daliilin waxaa weeyaan dagaalkaas inuunan fiicnayn dagaalka oo saa la dhahay ayb labada qolo yaa xaqa u dhowaa waa laga hadli karaa iyadana oo culammada waa ka hadlaan cali baa xaqa u dhowaa bay dhahaan waxaana laga qaadanaa nebiga sal ll salam wuxuu yidhi firqo oo khawaarij ah baa soo bixi doonto markaasaa waxaa la dagaalami doono owla daa'ifatayni labada kooxood yacnii firqadaa waxaa la dagaalami doonto labada kooxood midda xaqa ugu dhow waana daa'ifadii marka cali baa la dagaalantay khawaarijta sida la ogsoon yahay ayb ayb iyo nabiga sal l salam uu yidhi wayxa camaar taqtuluhu lfi'atu albaaqiya camaar qolada gardaran ayaa dili doonta camaarna cali buu ku saf ahada inkastoo xadiidkaas macnihiisu uu aad u ballaarayn war badan laga baxshay oo mucaawiya marka loo sheego wuxuu dhihi jiray cali yaa dilayba maxaa yeele isagaa meesha keenay cali markaas isagana wuxuu dhihi jiray xamzana nebigaa dilay marka isagana leanna saa keenay meesha xamza nebigaa dilay sababtoo isaga goobta keenay marka sidaa maaha bacd alculamaana waxay dhahaan camaar kuwa dilaayo la sheegaayo waa kooxda sida gaarka u dilaysa isaga leada mucaawiya camaar ha lasoo dila ma dhihin isaga laakiin dad baa la baashiray dilkiisa nimankii la baashiray waayo nimanka laleeyahay albaaqiya fiat lbaaqiya qaarna waxay leeyihiin waa qolada mucaawiya loo jeedaa laakiin dagaalku waaye haddii marka qoladaa waa gardaran yihiin leeyi dagaalkii see dagaal fidnaa loogu sheegay marka ibnu taymiya wuxuu leeyahay dagaal kasta oo baaqi lala dagaalamaayo macnihiisu maahan yacnii inuu ibtidaa'an inuu bannaan yahay qofka baaqi a gardarra hadday timaado ibtidaa'an in hore laga dagaalamo maahan yani waa lala dagaalamaa goorma imaan horta islaax in la galo markii islaax la galo oo uu diido islaaxii markaasaa dagaalka alla amray oo in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amrillah fa aslixuu baynahumaa heshiisiiye aayaddaas marka waxaa la yidhi dagaalkii markuu dhacaayay waa la iloobayba aayaddaas dhacay raggi dadkii dagaalamaya labadii dhinac aayaddaa way iloobeen yacni waxaa la diidaa gardarro markay bimujarad gardarro dagaal in lagu gala ma keenayso waa macnaha oo hadday gardarro jirto gardarradii horta waa in islaax laga galo marka islaaxa la diido yaa dagaalku ou noqonaa dagaal xaqa markaas soo ma fahmin marka xataa haddii la yidhaahdo daa'ifadan kale iyagu waa waa laga saxnaayo way gardarnaayeen haddii la dhaho in dagaal lagu bilaabo ma ahayn laakiin waxay ahayd fa aslixuu baynahumaa in la sameey yaa sameeyey mar lama samaynin dagaalku marka saasaa nin walba oo uga shallaayay labadii qole ee gashay aduu ibnu taymiya marka juska afaraad iyo minhaaju sunnaha iyo juska shanaad iyo ayuu uga hadlaa laakiin saxaabada rasuulka annagoo ahlu baqyi ma ku tilmaamayno ma dhahayna hebel iyo hebel iyo hebel buqaaday ahaayeen iyo baaqi iyo waa yani ahlu baqyi ma lihiin saas saas ma dhahayna xadiidkan cumaar haddii la yidhaahdo yacni labada daaifa daa'ifaa gardarneyd hadday timaado ee gardarradu ma keenaysa in dagaal hore laga qaado dagaalku saasuu qalad ku noqday ayuu ku ahaa ee waxay ahayd fa aslixuu beynahumaa taasaan na la samaynin ayb wanumsiku can ilkhawdi fiimaa shajara baynahum fahum khiyaaru ahli lardi dadka dhulka jooga kuwa ugu khayrka badan waaya asxaabta rasuulka bacda nebiyihim nebigooda kadib irtadaahum allaahu casa wajalla allah ka raalli noqday linebiyihibu uga raalli noqday oo allah iyaga ka raalli noqdo nebigiisa uga raalli noqday inay asxaab u noqdaan wa jacalahum wuxuu ka dhigay alla ansaaran kuwa u gargaaro lidiinihi alla diinkiisa dad alle diinkiisa u gargaaro ayuu ka dhigay fahum aimatu diin fahum iyagu a'immatu diini diinka a'immadiisii waay wa aclaamu lmuslimiin muslimiinta aclaamtoodii bacd nusq waxay qoran fahum a'immatu lhudaa wa hudaat lmuslimiin waa dad marka yani muslimiintana aclaam u ahoo yacni ay tiigsanayaan ay ku hanuunayaan xaggooda radia allaahu canhum ajmaciin walaa natruku xuduura aljumucati walaa natruku ma ka tegayno xuduura aljumcati jumcada xaadiritaankeeda wa salaat ayb walaa natruku ma ka tegayno xuduura aljumcati jumcada xaadiritaankeeda ku dhigi kabacdi wa salaatanna kama tegayno wa salaatan maka tegayno salaad maca barri haadihi lummati ummadan baariyaalkooda lala tukado ayb wa faajirihaa ummaddan faajirkeeda in lala tukadana ma ka tegayno kadib muxuu dhigan wa salaatun maca barri haadihi lummati wa faajiriha laazimun saas mubtada in laga dhigo wasalaatun wa salaatun salaad ya wa salaatuhaa muu kugu dara adiga waa fiican tahay wa salaatuhaa yani jamaacada in la tukado jumcada in la oogo oo la tukado maca bari hadihi lummati ummadan baarigeeda lala tukado wafaajiriha lala tukada laazimun waajib waaye wa salaatun buu aniga iidhihi shee cabdi maxuu ku dhiga ha wa salaatun haddii la yidhahda salaad maca bari haadihi lummati ummadan baarigeeda lala tukado wafaajiriha ummadda faajirkeeda lala tukado laazimun ay waajibun waajib waaye salaadaas maa kaana maa intii kaana uu yahay kaasi ou ahaaday berii'an mid ka fog min albidcati bidca ka fog in allaale inta uu bidco ka fog yahay ayb bidco mukafira ah intuu ka fog yahay haddii uu bidca mukafira ku jira hadda uu ku gaaloobay waaba gaal haddii bidco kale oon mukafiro ahayn oo ku jira lafteedana in qof kaleo haddii la helaayo ahlu sunnaha in lala tukado oo asagaan lala tukado haddaa haddii kale oo isagu madax yahayna oo asagiiba uu hadda madax yahay xukuman in lala dukado cuhmaan radia allaahu canhu ayaa waxaa la yidhi innaka imaamu imaamu jamaacatin adiga waxaa tahay jamaacada iyo muslimiinta dhan imaamkooda waa kana guri baad ku xiran tahay oo nimankan gurigaagay kugu hareereeyeen oo gurigaagii ma ka bixi kartid masaajidkiina waxaa tujinaya imaam oo maftuun ah oo fidnaysan oo fidno wada ah dadkii adiga meeshan kugu xareeyey oo soo duulay ayaa masaajidkii qabsaday oo tujinayaan ee san yeelnaa markaasuu wuxuu yidhi salaada dadku waxay sameeyaan iyadaa u fiicaneh la tukada hadday wanaajiyaanna wanaajiya hadday xumeeyaanna idinka ha xumaynina salaada la tukaduu cumaan walidaalika bukhaari wuxuu baabaynaa baabu imaamati lmaftuun iyuu baabeeyey aharkaasuu keenay cumaan ayb marka isagooda maftuun oo bidco ku jira waa lala tukan karaa hadaynan mukafiro ahayn bidcadiisu ayb dad laakiin waxaa jiro maalan qof dhahaayo koonkan waxaa maamulo owliye iyo ama ilaahayba waa lala maamulaa ilaahay iyo owliya maamusho iyo imaam sidaas dhahaayo in lala tukada ma banaana kaas kaas kufrigiisu waa bayin waay waa kufri cad waay kaas ayb qof inuu yidha ilaahay koonka waa lala maamulaa xataa rubuubiyowba qirsanayn kaas rubuubiyadii mushrikiintu qirsanaayeen xataa soo ma qirsan kaasoo kale ma sheegayn ayb fain ibtadaca hadduu bidcaysto dalaalan baadi falaa salaata salaad khalfahu gadaashiisa ma ahaanin tafsiil baas ku jiro tafsiilkan aan sheegnaa ku jiro hadduu isagu bidcadiisu aanu ku gaaloobin imaam uu yahay marka dowladdu ay dowladdiiba hadduu isaga yahay ama dowladdii baaba soo dirtay oo isaga imaam uga dhigtay meesha isagu bidcou ku jiraa bidco hadda kufris yacni oo isaga hadda lagu gaalaysiiyena maaha oo ta'wiil iyo wax lamida iska jirjir kuwaasoo kale haddii lala tukado wax ma dhibayso mararka qaarna waxaa dhacda in inta lala tukado lagu celiyo salaada lanna xajaaj iyo waa la tukan jireen asxaabta xajaaj binu yuusuf rag saxaabaa la tukan jiray bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen oo salafka ka mid a xajaajba waa lala tukan jiray xajaajna khawaarij buu ahaa xajaaj min almaariqa khawaarijtuu ka mid ahaa ninbaa marka yaabay wuxuu yidhi xajaaj khawaarij see uga mid aha buu la yaabay markaasu wuxuu yidhi atacjabu min hada warma waxaanaad la yaabaysaa atadri man atadrii man ilkhaarijiyu khaariji ma taqaanaa buu yidhahdeen qofka khaarijigaa ma taqaanaa man idaa khaalaftahu kafaraka waa qof haddaad adiga khilaafto ku gaalaysiinayo wastaxalla damaka dhiiggaagana xalaashanayo khaariji waa kaas xajaajna sidaasuu ahaayo xajaaj ninkii khilaafo dhiiggiisuu banaysa jira abu daawuudka wuxuu werinaa inuu yidhi haddii dembiga ay rabiico gasho dembiga ay qolada rabiico gasho haddaan reer mudar u qabto oo aan ku ciqaabo xalaala ii tahay ay banaantahay wuxuu leeyahay haddaan iraahda albaabkan ka baxa oo aa albaab kale ka baxdaan kulligiin qoorta aan idinka jaroon idin laayo waa ii bannaan tahay ninkii ikhilaafo waa dilaa un soo maahna huwa huwa waa saas ayb meeshaas marka marka haddii xajaaj lala tuka jiray waa bannaanta in lala tukada haddii isku gaalo haddaan la dhehayn ayb haddi ma la dhihi kara xajaaj maa bid xajaaj miyaa mubtadic ahayna lama dhihi karo sababtoo inuu mubtadic yahay waaba ka ninkan salafkaa sheegaya ibnu rajabaana qoraayo aarkaas kitaabkan fatxulbaariga waayahay waaljihaadu maca kulli imaamin cadlin aw jaa'irin waaljihaadu jihaad maca kulli imaamin imaam dhammaantiisa lala jihaad lala jihaado maciisa cadlin oo cadli ah ow jaa'irin ama jaa'ir ah isaguna laasimun waayo waalxaju xaj maca kulli imaamin cadlin aw jaa'irin lala xajiyaana laazimun waa xajka iyo jihaadka waxaa gaar loogu sheegayo safar ayaa la gelaa maal baa la qaybinaa jihaadka furuuj iyo waxbaa imaanayaan maamul oo u baahan yahay maamulkaasi marka haddii uu nin jaa'ira uu samaynayo ou gaaladii la dagaalamayo xuduuddii muslimiinta ou ilaalinayo ou gaalada ka celinayo jaa'iraa tahay ma la dhahaye wax fiican uu samaynaya waa lala samaynaa oo waxay dhihi jireen falaka yacni waxaa weeyaan falaka cadluhu wa calayhi jawruhu jawrkiisa isagaa loo haystaa adiga laakiin ixsaankiisa iyo birigiisa wax ka qaado maadaama uu wax fiican samaynayo la samay ayb marka waljihaadu maca kulli imaamin meeshaan marka macnaheedu maaha jihaad ma ansaxaayo imaam la-aan ma la dhihinaa saas maaha warkaan haddii uu imaam joogo oo uu jihaadkii oogaayo isaga uga dambeey raac ma fahamtay haddii uunan jirin ka waran marka imaam ama imaamkiiba uu jihaadka dhanba baabi'inayo oo cadilayo maxaa la samay karaa markaas haddii marka dadka muslimiintaa qof ay markaas yacnii hadday awood isbidayaan oo ay yacnii imaanba aynan haysanin laakiin difaacooda iyo awoodooda iyo haddii ay markaa awoodooda ay keenayso inay wax ku difaacaan ama wax ku weeraraan waa yeeli karaan nin bay amiir ka dhiga karaan ayb arrinkaas isagana wuxuu ahay imaam axmed wuxuu yidhi jihaadu dafciga wuxuu tilmaamay imaam la-aan in la qaadi karo oo haddii la isdifaacayo waxaa laga yaabaa in lasoo weeraro muslimiinta wax u nadaamsan iyo madax iyo waxna ayna lahayn oo hadda jihaad maamulaan hadday ayagu is abaabulaan oy cadowgaas iska celiyaan oo ay iska riixaan waa fiican yihiin dad waxaan arkay marka jihaadka ku daraayo shuruudu sixati aljihaad imaam ayay ku daraayaan wax faqiih ah oo ku daray aniga ma ogi hadduu jiro imaam isaga laga dambeeya waa ku jirtaa meesha laakiin jihaadku inuu ansaxo waxaa shardi u ah imaam waa inuu jiraa ma aragna marka shuruud ulwujuub shuruud usixa iyo daraf khaas ah oo laga hadlayo inay ku kala saarantahay ayb marka imaam hadduu joogo isaga in looga dambeeya haddaanu jooginna hadday muslimiinta intay is abaabulaan ay cirdigooda iyo maalkooda iyo naftooda iyo diinkooda difaacdaan in lagu eedeeyma waa fiican yihiin oo imaamaa idinka maqnaay dembi baad ku jirtaan wax jira maaha imaam axmed iyo a'immaduna saasay tilmaamayaan ayb imaam axmed masaa'ilu cabdillaahi bn ilimaam axmed iyay ku taallaa masaa'ilu cabdillaahi bn ilimaam axmed oo aabbihiis uu su-aalayay ayb xajkaba waa kaas yani iyadoo hadda imaam maalan markuunan jirin lama aadi karo xaj wax dhahaya male wa qasru salaati salaada gaabinteeda fil asfaari safarada dhexdeeda la gaabiyo watakhyiiru fiihi watakhyiiru doorgelin khiyaargelin qofka inuu khiyaar leeyahay ayb fiihi fi safari safarka dhexdiisa bayna asiyaami soon iyo walifdaari afurid ayb fil asfaari safarada dhexdooda iyay arkaan ahlu xadiidka in shaa haddii u doono saama waa soomaya wa in shaaa afqara salaadii in safarka lagu gaabiyo sunnaday ka mid tahay nebiga waa gaabi jiray soonkuna khiyaar buu leeyahay qofka musaafirka hadduu rabo inuu soomay hadduu rabo inuu ka tago uu afuro masaladan laakiin masalo fiqhi ah haadihi maqaalaatun wa afcaalun haadihi tani maqaalaatun waa oraahyo wa afcaalun ficillo ijtamaca calayhaa waxaa ku kulmay almaaduuna dadkii tegey alawaluuna ee horreeyey min a'immati alhudaa ah hanuunka a'immadiisa ah wa bitowfiiqi illaahi waafajinta alleh ictasim bihaa ictasama bihaa waxaa ku dhegayn attaabicuuna ayaa ku dhegayn taabiciinta qudwatan dayasho iyo waridanka raalli noqosho iyagoo ku dayana dadkii ka horreeyey iyo iyagoo raalli ku noqday manhajkan wajaanabuu waxay ka dheeraadeen attakalufa iskalifaadda fii maa kufuu wixii laga kaafiyey ayb wajaanabuu waxay ka dheeraadeen attakalufa takalluf inay ku ordaan oo isku kallifaan fii maa kufuu wixii laga reebay amase laga kaafiyey fasudiduu waa la toosiyey dadkaa marka bicawni illaahi ilaahay kaalmihiisa lagu toosiyey wa wufiquu waa la waafajiyey lam yargabuu maynan nicin can ilitibaaci raacitaan raacitaan ay nebiga iyo asxaabtiisa ku daydaan ma aynan nicin fa yuqasiruu markaa ay gaabiyaan walam yujaawisuuhu ma aynan gudbin tasayudan iyagoo marka wax ziyaadsanayo oo yacni wax ziyaadiya isdhahayo darteed fayactaduu marka cudwaan ay sameeyaan musanifku meeshan hadalkan waa weyn yahay wuxuu leeyahay waa la waafajiyey dadkan itibaaci rasuulka sunnadiisu ma aynan nicin oo kama jeesanin hadday ka jeestaan maxaa dhacayana inay gaabiyaan waxna kuma aynan darin intii nebigu sameeyey wax kasii dheeraadaan rabnaa oo annagaa ku darayno bidca iyo la imaanayno ma aynan dhihin oo hadday la yimaadaan maxaa dhacaayo ictidaa xadgudub culimmadii horena waxay dhihi jireen shayddaanku qof kastaa wuxuu ku leeyahay laba nasco imaa ilaa tafriiqin wa imaa ilaa ifraaqin ama inuu gaabiyo qofka ama inuu quluwi sameeyo xadgudub orod qofkii uu ka dareemo nashaad iyo firfircooni muxuu ku samaynaa intaan kuguma fillulee wad xagga kaleo kasii saara ninkii isaga uu ka dareemo caajis iyo waxqabad la-aanna wixii waajibka ahaa iyo sunnadii nebiga ayuu ka gaabinaan oo ku xambaarayaa marka inuu gaabiyo diinta dhanba wuxuu uga dhigaa tasaahul waxaan maxaa ka macno ahu leeyahay kan dhib maleh ayb midna marka maaragta huluwi buu ku qabtay orod midna gaabin xaquna maxaa waay waa wasaf ayb oo qofku waa inuu iska ilaaliyo ifraad iyo tafriid ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa ifraad iyo tafriid ma iska ilaalin karo ilaa waxaa iska ilaalin kara nin sunnada nebiga si fiican u fahmay oo cilmi sadxiga lama rabe cilmi cumqi ah u leh ayb walidaalika dadka ahlucilmiga cilmigoodu uu daqiiqa yahay ee culuumta kala gegedisan aad u yaqaano waxaad dareemaysaa marka huluwi iyo tafriid kuma jiraan ifraad iyo tafriid qofku marka waa inuu cilmiga ku dadaalo si uu u ogaado yacni meelaha yacni huluwiga dhibka uu leeyahay iyo si uu u ogaado ayb cilmi gaaban haddaad aragtana marka qolo walbaana meel unbay ku xadgudubtaa ogow oo hadda dadka haddaad fiiriso jaanibka xukunka haddaa fiiriso dadka oo la xugmiyo ninna wuxuu ku xadgudbaa gaalaysiinta takfiirinta oo waxaa laga yaabaa adnaa shubha inuu ku gaalaysiiyo dadka muslimka mid kalena wuxuu ku xadgudbayaa oo ka gaabinaa qof muslim ah oo waxaa laga yaaba inuu ku yidhaha riddada iyo gaalnimadao dhanba qalbi bis waayn oo yacnii ficilna laguma gaaloobo qowl laguma gaaloobo wax allaale ictiqaad unbaa lagu gaalooba ictiqaadna annaka ma ogaa karno ku leey naam qof agtiisa marka diinta ka baxaa maba jiraba qof muslima oo diinka bixi karaa agtiisa maba jiraan lama raba saas ifraad iyo tafriid dhinac kale haddaad fiiriso bacdi naas ayagana xukunka oo bidcada ayay waxay ku yihiin qaar huluwi ku samaynayaan adnaa shubha ayuu qofka bidco ugu xukumaa mas'alo in nas ku soo arooray iyo in kale uunan ogeyn oo bidco ugu xukuma qaar badan waxaan aragnay wiilal yaryar waxaa arkay masaajidka jamaaco labaadoo tukanaysa marka arko aa bidco waayuu leehay war qofkan maxaa ka rabtaa jamaaco labaaduu samaynayu leehay marka lama barin mana loo sheegin jamaacada labaad iyo inaan la sameeyo inaan la samaynin mas'ale khilaaf ah oo ahlu xadiidka dhexdooda ay isku khilaafsan yihin inay tahay oo la helaayo adillo bannaynayso ma la barin asaga calaamad marka wuxuu ka dhigtay jamaaco labaad yaan la tukanin bis qaar kale waxaad ku arkaysaa yacnii adnaa shay yaa laga yaabaa inuu yacnii uu uga dhigo uu ku bidcaysiiyo way badan yihiin marka waxaasqolo kalena taqsiir bay samaynayaan waa gaabinayaan oo yacni bidcada wasniba uma u yeelayaan bidco inay khatar tahay iyo inay dhib leedahay iyo ma sheegayaan qofna ma bidcaysiinayaan qofkii mudnaaxtaa ma bidcaysiinayaan labadii marka ifraad iyo tafriid waana xaquna waa wasat ayb fanaxnu billaahi waaiquun fanaxnu anagu waahiquuna kuwa ku kalsoon baan nahay billaahi alle wa calayhi mutawakiluun kuwa tala saaranayaan nahay alle korkiisa wa ilayhi fi itibaaci aathaarihim raaqibuun wa raaqibuuna kuwa waxaan nahay jerinaayo oo damcaayo ilayhi ilallaahi alle xaggiisa fi itibaaci aathaarihim dadkaas wan wanaagsan raadkooda raacitaankiisa fa hada sharxu sunnati kan fahaadaa tani aan soo akhrinay oo uu musanifku qoray sharxu sunnati caqiidada sharxeeda sunna bimacna alcaqiida waa horaan u sheegnay taxaraytu waxaan ku dadaalay kashfahaa fayditaankeeda wa awdaxtuhaa waa caddeeyey faman wafaqahu allaahu qofkuu alla waafajiyey lilqiyaami u istaag bimaa uu ugu istaago abantuhu aan caddeeyey maca macuunatihi u kaalmayntiisa lahu isaga u kaalmaynaya lala qabo bilqiyaami ugu kaalmeeyo u istaagid calaa adaa'i faraa'idihi faraa'ishiisa gudashadeeda bilixtiyaadi ou ku guto weliba iska ilaalin iyo yacnii dadaal fi najaasaati najaasaadka uu ka taxadarayo iska ilaalinayo wa isbaaqi ahaarati dahaaradu uu dhammaystiraayo cala daacaati daacaadka korkooda wa adaa'i salawaati ou guto salaadaha cala alistidaacaati ou ku guto intay awoodiisu tahay wa iitaa'i zakaati sakada siinteeda calaa ahli ljidaati dadka yacnii dhibaatada u saaxiibka ah oo yacnii aan waxba haysanine dhiban oo mustaxiqiinta ah waalxaji xaj calaa ahli ljid calaa ahli ljadati ayb xaj oo calaa ahli ljadati saaran dadka waxhaysto korkooda waalistidaacaati awoodaha kuwa leh wa siyaami shahri bishii soonkeeda liahli sixaati dadka caafimaadka u saaxiibka ay soomaan wa khamsi salawaatin shan salaadood sannahaa rasuululahi sal slam nebigu ou jideeyey salaati lwitri kula leylatin uu tukado wa ragcataa alfajri salaatu lwitri kula leylatin wa ragcataa alfajri wa salaatu lfitri wanaxri ciideynkii labada ragcee fajarkan waa labada ka horeyso wa salaatu lkusuufi shamsi waalqamar war raxmadoobaadka dayaxmadoobaadka salaadeeda idaa nasala haddii uu yimaado ay soo imaadaan wa salaatu listisqaa'i mataa wajaba markaa wuxuu kuleeyahay caqiidadii waa taasaa anu waa ku dadaalay waana kashfiyey waa caddeeyey qofku alla waafajiyo lilqiyaami bimaa abantuhu inuu u istaago qofku alla waafajiyo uu istaagid oo u istaagayo qofkaa wixii aan caddeeyey oo caqiido ah maca macuunatihi lahu lalana qabo alla kaalmadiisa qofka uu u kaalmaynayo muxuu ugu kaalmaynaana bilqiyaami calaa adaa'i faraa'idihi ou guto ayb inuu yanii faraa'ishii guto bilixtiyaadi fi najaasaati oo u dadaalo najaasaadka iska ilaalinteeda ku dadaalo wa isbaaqi lwuduu'i cala daacaat weysada uu dhammaystiro daacada korkeeda wa adaa'i salawaati cala alistidaacaat salaadii oo intii awoodiisu ay tahay uu ku tukado wa iitaa'i zakaati calaa ahli ljidaati zakada oo cafwan wa iitaa'i zakaati zakada siinteeda bixinteeda yaa laga rabaan calaa ahli ljidaati dadka dheefta u saaxiibka ah waa khaladna meeshaas calaa ahli ljidaati dheefta dadka u saaxiibka ah waalxaji calaa ahli ljadati xajkii uu guto qofkii alla uu ugu kaalmeeyo yaa waa qofka gudanaya marka calaa ahli ljadati dadka xoolaha haysto walistidaacaati awoodaha leh wa siyaami shahri yaa loogu kaalmaynaana liahli sixaati kuwa caafimaadka u saaxiibka wa khamsu salawaatin shan salaadna sannahaa rasuululahi sal l slama jideeye waa shantaas marka uu sheegay wاجtinaabu اlmaxaarimi xaaraantoo laga dheeraado wاlاxtiraazu min الnamiimati namiimadoo layska fogeeyo layska ilaaliyo laga dhowrsado wاlkadibi been wاlgiibati xanta laga dhowrsado wاlbagyi gardarada bigayri اlxaqi xaq la-aan dadka lagu gardaroodo gardarada ugu weynna waxaa ka mida qof in gaalnimo lagu xukumo isagoon gaal ahayn ayb dhiiggiisa lagu banaysto in la bidcaysiiyo cirdigiisa lagu banaysto markaas wa an yuqaala cala allaahi iyo alla in laga yidhaahdo korkiisa maa laa yuclamu waxaan la ogeyn waa dembikan ugu daran ilaahay in la masabito oo been laga sheego wax aanladan ogeyn inaa ilaahay ka sheegto ayb qul inamaa xarama rabbii alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan wاlإثma wاlbagya bgayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu cala allaahi maa laa taclamuun say u kala daran yihiin ay u kala dambeeyaan alla waa ka yidhi waidaa facaluu faaxishatan hadday xumi sameeyaan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa biha allaana amray leeyihin faaxishada qul ina allaha laa yaamuru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun warma waxaad ilaahay ka leedihin waxaydnan ogeyn wlaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun ina samca walbasara walfu'aada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula qofku marka waa inuu iska ilaaliyo wixii uunan aqoonin allahu aclam ha yiraahdo qofku inuu yacni wax walba ku ordo wax fiican ka gaari maayo kullu haadaa kan dhammaantiis kabaa'iru dunuub waaweyn waa muxaramaatun la xarimay wuxuu isku xiray balfiiri sheekh caqiidadii uu ka soo hadlay kadib wuxuu ku xiray waajibaadka in la guto qof caqiidadii caqiidadii waa saxsan tahay laakiin daacaadkii iyo waajibaadkii ma samaynayo waa caajis ma fiicno waxaa la rabaa caqiidadu inay kuu horseedo daacaadka inaad gudato waajibaadkii kadib haddana wuxuu ku xijiyey caqiidadaas iyo waajibaadkaas inaad ilaashato waay xaaraanta aad ka ilaaliso maxaarimtii marka in laga dhowrsado kuwa ugu waaweyn been iyo namiimo iyo xan iyo gardarro waxyaabahaas haadaa kabaa'iru muxaramaatun ayb wataxarii iyo dadaal fil makaasibi lagu dadaalo kasabka walmadaacimi iyo waxa la cunaayo kasabka iyo waxa la shaqaysanaya waxa la cunayana in lagu dadaalo xalaashooda xaaraanta layska ilaaliyo wataxarii fi lmakaasibi dadaal fi lmakaasibi waxaa makaasibta dhexdeeda lagu dadaalo walmadaacimi iyo cuntayaalka ayb wlmaxaarimi wlmashaaribi wlmalaabis maxaarimta iyo waxyaabaha la cabo iyo waxyaabaha la labisto waxyaabaha xaaraanta inaad iska ilaaliso waijtinaabi shahawaati shahawaadkoo laga dheeraado fa inahaa wataxarii fi lmakaasibi walmadaacimi walmaxaarimi walmashaaribi walmalaabisi waijtinaabu shahawaat shahawaadkii oo laga dheeraado yaa waddada wanaagsan ka mida fa inahaa shahawaadku daaciyatun weeyaan mid u yeeraysa lirukuubi lmuxaramaat xaaraan in la koro wuxuu leeya haddaadan shahwadaadii iska xakamaynin shahwadu waxay kugu ridee maxaarim inaad korto xaaraan muxaramaad inaad korto faman racaa xawla alximaa sheedda agagaarkeeda qofkii wax ku raacdo fa inahu yuushiku waxaa dhow an yaqaca fi lximaa sheedda inuu ku dhaco faman yusira lihaada kan qofkii loo fududeeyo fainahu min addiini diinka wuxuu kaga sugan yahay calaa hudan hanuun wa min araxmati raxmadana calaa rajaa rajo ayuu kaga sugan yahay wafaqana allaahu wa iyaaka annaga iyo adigaba allahna waafajiyo ilaa sabiilihi alaqwam jidkiisa toosnaanta badan bimanihi ljasiili alaqdam galladiisa weyn ee horreysay wa jalaalihi alcaliyi alakram weynaantiisa sarrayso ee wanaagga badan wsalaamu calaa man qara'a calayna asalaam qofkii salaan noo soo akhriyay salaan korkiisa ahaato wasalaamu calaa man qara'a calayna asalaam walaa yanaalu salaamu allaahi adaalliin ilaahay nabadgelyadiisa iyo salaamtiisana ma haleelaan oo ma gaaraan dadka baadiyeysan walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin risaalada marka halkaas ku dhameeyey annagana ilaahi nagu anfaco intii dhegeystaan allah ku anfaco kitaabka maca uu gaab gaabnaay haddana macaani fara badan oo aada u badan baa ku jirtay oo hadda haddii la yidhaahdo aada ha looga sii hadlo wax badan laga dhihi karay laakiin uun soo gaabin iyo cilmigeenoo yar aan intaan ku koobnay wixii aan ka asiibnay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa wixii aan ka gefgefnay ama aan ka qaladnayna ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga dhaafo ayaan alla ka rajayneynaa kitaabku marka intaasuu ku dhameeyey wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed